magacayga xaawo cali ibraahim aa lahaa baloogan deganahay jifow buu ahay habeenkii saan u seexnay waxaan u aragnay uun biyo saas noogu weerarsanoo biyihii uun dhab biyihii intan uma socdaan intan uma socdaan laba dhaxdin bay istaageen guryihin bay rabku noqdeen roobab mahiigaan oo maalmahan ka daaya deegaanka dhadhaab iyo xeryaha qaxootiga ayaa keenay daadad iyo fatahaado ballaaran oo saameyn ku yeeshay isku socodka gaadiidka iyo bulshada xaafadaha xeryaha ifawan dhagaxle iyo ifatuu ayaa waxaa galay biyo badan haba ugu darnaatay xerada qaxootiga ifawan oo boqolkiiba in ka badan toddobaatanna ay guryaha biyaha galeen magaceyga shariifi ibraahim cali waan silacsignahay walaalo xaafadaha xaafadii ugu silacsaneedaan ugu rafaadsaneedaan ugu qormuunsaneedaan deganeen guri waxaa noo dhisnay carish carishka oo bacbac saarnaa noo dhisnay bacbacdii carishka aa saarnay dhinac dhoogun baa aheed waa noo soo kordumo midda ugu horreysa horta ilmihii wixii qajaf qajafkii oo raashinka aa noo oo noo yaala oo ilmaha u korsanayna biyaa naga qaada saan haddii ilmaha wallaahi bilaahi dirifaliiray alla kareeca cunta ugu dhiga jidadka ayaa xirmay waxaana bara kacay dad badan halka kuwo kalena ay goodoon ku yihiin xaafadihii ay ku noolaayeen qaar ka mid a dadka ku nool xaafadaha ay biyaha sida daran u harqiyeen ayaan la hadalay waxayna ka sheekeeyeen culeysyada ay dareemayaan banaanka anaan fadhinaa in wax noo qabtaan rabnaa wax walbaan u baahannahay bacdaan u baahannahay hunguri waan u baahannahay kaasi dhan waana wada qocin raashin dhan ma haysan balbalada ilaa kamal caarishka xumay aa ii dhisnaa yub caarishka hadaad biyaha intaa ka beertaa dhista saas oo soo buuxsato wuu soo dimo asagoo dhan wuunuu soo gudmo absaa ugu soo baxana ilmahaana soo cunbab shacabka ayaa baaq u diray hay-adaha gargaarka inay gurmad la soo gaaraan nin magacay hawmeegsana la dhahaa Waxa- waxaa kusoo kacanay meeshan ji mid ka hadlaya guddoomiyeena waaye marka biyaana galay raashin ma dhahda aqal ma dhahda wixii dhammaal biyaha naga qaaday marka ilmahaynaana soo ararnay hool nuka aan haysana ma laha gogol ma haysana ee, marka bac ma haysana marka wixii oo guddoomiyihii aan ka ka hadlaayay dhibaatadiyaa jirtaa marka ilmihii hataa biyaha waa iga soo bax waayan hadda ilmahayna hataa wixii yar yar walaal cidoodaas geey magacay suldaana aadan cusmaan aa la dhahaa tan kale waxaan waay jiaan fadhiya ji fo aan fadhiya ji fo biyaa iga soo gale wax yaroo kaatiin ahaan lahay kaatiinkii beriga waakaas xaggaas alaabadiis iyo wixiisa ay ku hallaabeen waan kasoo guuray nafta taya lasoo baqday aan inta la imaaday wax yaroo caruur ahaan qabay caruurtii aan soo qaatay marka waxaa kaloo jira ji- dariska cunug oo biyaha ku dhex dhacay oo sakaraad ahaa ifotuu lala cararay makase marka dhibkaasaa noo weyn dhibaatada hunguriga rafaadka magacey haawo cali axmed ee waxaan ku nool waxaan kusoo tag- kusoo kusoo cararnay ji marka biyo dhibkiis baa meeshaana keenay hadda buushka aan dhisanahay waxa aan saarta hata ma haysto buushka aan dhisanahay waxa aan saar hata ma hayo marka ee, kolley dhib buush yar oo waxay i dhisanaa gudumaare ah gudumaarihina waa igu soo dume Aq- isriirihii ilmaha igu jifeen dhan gamagama i dhisnaan waa igu soo dumeen marka rafaada meeshaana keena marka hayadaha samafalka gargaarka badan waxaan uga codsanaynaa inaa oo inaa raashin nana siiyo inaa baayaal nana siiyo masquulo ma haysano masquulihii dhan biyaa yub masquuloo dhaaran baa noo dhisneed dhankooda mas-uuliyiinta xerada if ayaa qaarkood la hadlay warbaahinta waxayna sharxeen saameynta ay roobabka iyo biyaha badan ee xerada soo galay ay ku yeesheen bulshada ku dhaqan xerada qaxootiga ifo Ee, magacayga waa cali cabdo yuusuf Ee, waxaan guddoomiye ka ahay ee, xaafad lagu magacaabo jifor Ee, runtii waxaana galay daad Ee, gurihii dhan waan ka soo qaxnay Ee, waxaan deganahay halkaad ay arkayso oo ee, buushashkan ay bacay hayar noo saaran yihiin Ee, haddii ahaan lahayd wixii la cun lahaa ama hal- xoogihii yaraa ama biriiskii laga soo qatay keer wixii biyaha la tagay Ee, runtii wax hadda aan fara ku hayno ee, aan hadda aan leenahay ilmaha wax ooga qabsada ama ilmaha hataa waxaa iska macquul ah in hadda ilmihii waxba loo karayo aysan hayninba nadaafadda ayaa ah mid liidata waxaana isku darmay biyihii wasaqda iyo musqulaha buux dhaafay xeryaha ifawan ifatuu iyo dhagaxle ayaana ugu daran waxayna dadku qabaan cabsi ah cudurrada dhasha xilliyada biyaha sida shuban biyoodka dhibbi rafaada meesha ana keenay raashin waxay keer kasoo qaadanay mordo iyo bariis wax lam- ah, biyaha naga qaadan wax buush yar haa noo dhisanay waxay buushkii iyo sariirihii waa gamgamihii noo dhisanay dhan waa- na waa dadalay meeshaan gaaji iyo rafaad iyo gogol dari iyo rafaada naga haysada masquulihi galmagalma ahaya magi horab buush yarkii noo dhisan waa dumay musqushii waa buugsanta waa duntay mage raashin waxay soo qaadana biyaa raay waxay gamgamada sariir noo dhina dhan waa dadalay aniga cali yarow xasan daad baan galay meesha laba haashna waan leeyahay labada haash waa meeshan wey waa kaa meeshii kale waa laga soo cararay meeshanna waxii raashoon iyo waxaas dhammaalaba waa inaga raacan biyaha jidadka muhiimka ayaa intooda badan waxaana ku xayiran gaadiid isugu jira kuwa xamuulka qaada baabuurta rakaabka iyo kuwa u roran hay-adaha gargaarka wadada halbowle isku xirta magaalada gaaris iyo xeryaha qaxootiga ayaa ugu daran waxaana go-aan gebi ahaan jidkan oo markii horeba aan wanaagsanayn maritaankiisa alnuur baro cali waay hoo baana gali daad baana soo gali waa rafaadsanna guri ma haysana mas-uul ma haysana raashoonkii waa naga baxay raashoonkii waa naga baxay biyaan ku soo cararnay dafaadkanaan joognaa waxaan rabnaa hay-adaha samafalka inay oo alxamdulilaahi na kaalmaya sidoo kale wadooyinka isku xira qeybaha kala duwan ee xeryaha ayaa go-ay waxaana hakad gala isku socodka gudaha xeryaha qaxootiga ee dhadhaab arrintan ayaa sidoo kale saameyn ballaaran ku yeelatay ganacsiga isku socodka bulshada iyo nolosha guud horta meesha waxaana keenay xalay iyo habeen horo meeshaanan barinay marka alxamdulilaahi biyo socdaana soo galay awal roob biyaha markuu rabdaa meeshii biyo baan fadhiisan jiray laakiin hadda biyo oo biyo socdunba haddana soo galay alaabta way qoyday dhar ma jiro raashin ma jiro wuux allah wuxuu noo yaaloo dhammaalo guriga dhexdiisa iyay ay badarkao dhammaal kasoo wada dhashtayba hadda meesha de waan kasoo baxnay banaankaana xalay habeen horba aan barino
waxaan sidoo kale jirin gurmad muuqda oo lagu caawinaya dadka ay biyuhu saamaynta ku yeesheen inkastoo ay adagtahay sidii loo gaari lahaa maadaama dhammaan gaadiidka qaybihiisa kala duwan aysan gaari karin qeybaha kala duwan ee xeryaha ay dhibaatadu ka jirto